habeen wanaagsan dhegeystayaal halkani waa raadiyaha dalsanee muqdisho kuna soo dhowaada akhbaaraadka habeen ee caawaan idinayna kuwada ugu waaweyn ra-iisul wasaaraha xukuumadda soomaaliya oo ka qaybgalay kulan wacyigelin ah oo maanta ka dhacay degmada hilwaa ee gobolka banaadir taliska ciidanka booliiska soomaaliya oo si adag kaga hadlay amniga magaalada muqdisho ee dhacdooyinkii ugu dambeeyey ee amniga lidiga ku ahaa ee ka dhacay caasimadda magaalada beled xaabo oo maanta lagu qabtay kulan lagaga hadlayo amniga gobolka gedo dhaqdhaqaaqyo ka dhanaa dagaalamayaasha shabaab oo ka bilowday qaybo ka mida gobolka galgaduud ee bartamaha soomaaliya maxkamadda gobolka banaadir oo maanta bilowday dhegaysiga labo ka mid ah eedeysanayaal loo heysto inay geysteen falal la xidhiidha musuq maasuq iraada oo laga helayo dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada baydhabo ee xarunta kumeelgaarka maamulka koonfur galbeed soomaaliya iyo abaabul dagaal oo ka bilowday deegaanada maamulka galmudug
soo gudbinta warkan waxaa suuro geliyey sagal holselaris shirkadda sagal waxaad ka helaysaan ooma b oo ka kooban boqol garaam soddon garaam iyo shan kiilo saabuunta b oo isugu jirta maris iyo qabays baasta indomi shaambooyin noocyo kala duwan isugu jira cabitaanka isku filan sida maamiyo bobdring iyo marimas sagal holselaris
mar kale habeen wanaagsan dhegeystayaal waa habeennimo axad ah isniin ayaa soo gelisa taarikhdan waxay ku beegan tahay soddonka julaay laba kun saddex labaatan intaad maqasheen waxay hayeen qodobada warka iyaga habeen kuwooda ugu waaweyn markana waxaad kusoo dhawaataan warkii oo dhan magaalada muqdisho maanta waxaa lagu qabtay munaasabad wacyigelin ah oo ka dhacday degmada hilwaa ee gobolka banaadir oo ay ka qaybgaleen wasiiro ka tirsan xukuumadda ra-iisul wasaare xamse cabdi barre iyo maamulka gobolka banaadir wasaaraha soomaaliya iyo xubno kale oo ka tirsan hay-adaha amniga qeybahooda kala duwan munaasabadan ayaa sidoo kale waxaa hadallo ka jeediyey mas-uuliyiintii ka qaybgalay ra-isul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya ayaa si adag kaga hadlay xaaladda guud ee wadanka waxuu si gaara u dul istaagay dagaalka dowladdu ay kula jirto kooxda shabaab mar uu hadlayana waxuu yidhi
waxay rabeen inuu meelaha wax uga keeno inuu dee sidaynu inagu nahay malaha in hay-ada wax loo soo weydiiyo in meelaha wax looga keeno in adduunkaas loo raaraadiyo in la yidhahdo meelahaas laakiin wuxuu ku yidhi aatunii zubar alxadiid idinkaaba hayee ii soo aruuriya kaalaya soo aruuriyo zubar alxadiidka soo gura marka kadibna wuxuu dhahay dab ku shida ayagiibuu ku shaqeeyey ayagiibuu ku shaqeeyey ayaga haysta wix oo dhan way haystaan qalabkii bay haystaan xooggiina way haystaan wixiina way haystaan keliya waxay u baahan yihiin cid tilmaanta oo hoggaamisa oo dhahdo an waxaan idinku idinku jiraa idinka haystee soo qaata oo aruursada oo sameeya oo saan u sameeya oo saan u sameeya bes injineernimo iyo liadership buu la imaaday oo uu yidhaahdo hoggaamiyey oo u dhaho sidan sidan sidan wax u sameeya guddoomiyihii degmada away guddoomiyaha inuu khadar oo kale noqdaan rabnaa dowladdaa noo adaa dowladdii matala ani adaa matala sheekh yuusuf adaa matala madaxweynaha adaa matala waxaan kaa rabnaa dadkan sharafta leh qiimaha badan inaad khadar oo kale noqoto oo dhahdo aatuni zubar alxadiid lacagtii soo aruuriya derbiga soo qaada maxay ka soo qaada ayaga haya xalka gacantaadu ku jiraa guddoomiye sidaad u hadashay xal ku heli maysid loogama yaabara xalku wuxuu ku jiraa gudaha degmadu ku jiraa shacabkaagu ku jiraa lacagtu shacabkaagay ku jirtaa xoogga shacabkaagu ku jiraa injineerada ayaga waaye ayagaa ku injineeraynaya ayaga oo injineeraad ka helaysaa waxaad ka helaysaa gabdhihii waxaad ka helaysaa dhallinyaradii intii hadda meesha noogu ciyaaraysayee iskala gedinaysay sharafta lahayd haddii aysan nala aadaynin aysan nala aadaynin galhareer iyo ceelbuur waxaan ka rabnaa inay degmada dhisaan labadaa midun inay sameeyaan waay marka adigana nin dhallinyaraha tahay waxaan kaa rabnaa dhallinyarada dhallinyarada waxaan ka rabaa sharafta leh odayaasha sharafta leh gabdhaheenna sharafta leh ganacsatada leh macallimiinta leh dhakhaatiirta leh injineerada leh cid walbaa ku jirta waxaan ka rabnaa degmo yar oo dhowr qola waad dhisan kartaane ha karshaa idinku jirta annagu waxaan ku mashquulsannahay dalka inaan xorayno waxaan ku mashquulsannahay dagaal adduunyada conventional warka loo yaqaano dagaalada waaweyn oo la mid ah oo markii hal maalin la dagaalamo ay baxaysa hal milyan laba milyan oo dollar dagaalladaay ku baxdo kuwa la mida ayay dowladdu ku jirtaa marka dawlad laga rabo halka dagaal inay shan boqol oo kun hal milyan oo dollar ay ku bixiso laba qol iyo afar qol iyo shan qol may idinku imaanaysaa tabarteedana waa ogtihiin waxaan rabaa inaan isku tashanno annaga waxaan rabnaa intaan isku tashanno in aad horta bal qaybtiina la timaadaan wixii ka dhimanna guddoomiyaha gobolkaa ku daraya horuna u sheegay insha allah degmadan marka dambeyn isku soo noqono waxaan rabnaa ayadoo dhisan waxaan rabnaa ayadoo gudaheeda lagu qabto waxaan rabnaa ayadoo qurux badan marka awooddii iyo xooggii iyo waxoo dhan innaga inagu jirtaa innaga teenna aan ka faa'iidaysanno cid inaga aqoon badan ma jirto cid inaga sharaf badan ma jirto cid inaga xoolo badan ma jirto wax walba innagaa haysana wax walba innagaa waan qabsan karraa yes we can ti uu ninkii dhihi jiray muxuu ahaa obama annaga waan awoodnaa inaan dhisano marka waan dhisi karnaa annaga waddankeenna aan waddankeenna dhisano noo soo gurmadaay ma jirto way dhammaatay that time is over waad mogti waa horu tegey albaabkaas uu inaga soo xidhmay innagaa wax kasta igu filan marka waan haysannaa waana dhisan karnaa guddoomiye dadka qor magacyadooda qor aniga igu dar qaaraanka ugu horreeya aniga iisoo doon waxaan rabaa degmadan in la dhiso mar kale waa idin ammaanayaa waad mahadsantihiin sharaf iyo karaamaad leedihiin aad iyo aad iyo aad aa idinka mahad celinayaa heliwaa galabta wax ay tahay way isa sheegtay inay xor tahay inay karaamo leedahay inay midaysan tahay iyo in aysan oggolayn in garawaangu guryahooda ku jiro intaba waad ismuujiseen waadna ku mahadsantihiin wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu
geesta kaleetana taliyaha ciidanka booliiska soomaaliya oo madasha ka hadlay ayaa waxa uu si gaara u dul istaagay xaaladda guud ee amniga magaalada muqdisho isagoo ka hadlay siday ku timaaday in magaalada muqdisho ay noqoto mid xasiloon
ra-iisul wasaaraha jamhuuriyadda federaalk ee soomaaliya xubnaha golaha wasiirada guddoomiyaha xildhibaanada labada gole guddoomiyaha gobolka banaadir iyo ku-xigeenadiisa iyo dhammaan ka soo qaybgalayaasha marti sharafta halkan timid iyo degmada hulwaa iyo guddoomiyaasha degmooyinka iyo dhammaan shacabka reer muqdisho ama qaybta bari ee maanta halkan isugu yimid waxaan idinku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mudane warrey saare maantay waxaa qiimo weyna inoogu fadhidaa inaad nagala soo qayb gasho munaasabadan abaabulka isdhexgalka bulshada iyo hay-adahooda amniga oo muddo dheer ama muddadii lasoo dhaafay aan ku wadnay si dardar leh ama si wanaagsan oo ah inaan fahanno amniga sugidda amniga caasimadda aynu ku guda jirno meesha ay naga jirtay waxaan garwaaqsannay inay naga jirto amni sugidda ama sugidda amniga aan raadinayno caasimaddan shacabkeenna inaan adeegsanno ayagu ay amniga sugaan iska soo qabtaan ninka xun ee ku dhex jira waxaan aad iyo aad ugu mahad celinaynaa gabdhaha soomaaliyeed oo mar kasta hel iyo hool la garab taagan hay-adaha amniga jawaahir iyo tiimkeedaan si gaara ugu mahad celinaynaa runtii anoo ka xun maalin dhoweyto kulamo sidanoo kale ah oonu isagu nimid inay ka maqnayd waxaan isnidhi si kale uma maqnee oo ah dhanka isgaadhsiinta unbay ahayd baan rajaynayaa aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa abaabulka iyo kicinta iyo isgarab istaagga ballaaran ay maaragtay ay ay la garab taagan yihiin hay-adaha amniga waxaan garanayaa gabdhaha soomaaliyeed oo jawaahir ay madax u ahayd oo caligaro biyo iyo buskud iyo alaabo la hoos fadhiya inta aan ka soo rogmanayna hawsha aan ku jirnay maanta tii tu ka duwan oo ah inaan xafladayno oon ku xafladayno magaalada dhexdeeda iyo daafaheeda iyo meel kasta oo sidii ay sheegayeen maaragtay mas-uuliyiintii halkan ka hadashay in cid kasta oo rabta inay tagto magaalada muqdisho goob ka mida inayna u baahnayn inay culays isa saarto amni inayna u baahnayn inay soo kiraystaan dad ay isleeyihiin amnigiina ay sugi karaan oo aan ciidamada amniga ahayn inay u baahnayn in ay taleefanno u diraan meeshaay u socdaan ay dhahaan xaalku sidee buu yahay oo ay tahay maantay ee nabad magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda inuu tegi karo muwaadin kasta xildhibaan wasiir iyo diyaasbaro bannaanka nooga timid iyo dadkeenna maaragtay ku nool magaalada muqdisho intuba inay iskood u tegi karaan ka soo muraadsan karaan ay tegi karaan taas guul weyn ayay noo tahay waxaana iskale sababteeda wada shaqaynta bulshada iyo hay-adaha amniga iskaashiga iyo is- xog isweydaarsiga la shaqaynta iyo isku xidhnaanka isku xidhnaanta gobolka banaadir iyo ha- saraakiisha degmooyinka madaxda ka oo isugu jira kuwa de- eh, maamulka gobolka iyo saraakiisha ciidanka intuba runtii sharaf weyn bay noo tahay mudane ra-iisul wasaare waxaana ku dadaalaynaa insha allahu isdhexgalka bulshada sidan aad u jeeddo maantay iyo een, si kale oo aanu ku ballannay inaan u wada shaqayna intuba inaan dardar gelin doono oon xoojinayno kana wada shaqayn doono maaragtay nolosha waxaa kaloo aan garwaaqsanay nabal- nolosha dhabta ahaa ee muwaadinka soomaaliga ama ummadda soomaaliyeed inay jirto shabaab in la tirtiro ka gadaasheed inaan si fiican u noolaanno raaxaysanno waxbaranno cibaadaysanno halkaas inay naga jirto marka dalkeennu dagaal buu ku jiraa waan ku cibaadaysanaynaa la dagaalankooda gobollada dalka waad la socotaan waxaa ka jira magaaladana waan ka sifaynaynaa gobolladana een, markaay caasimaddu iska sifayso intan meesha fadhido iyo inta kale degmooyinka inaga maqan inay saas ugu fidaan oy een, maaragtay een, la howlgalaan oy xirfadda ay iyagu iskaga kiciyeen ay baraan baan rajaynayna insha allahu aad iyo aad baad u mahadsantihiin guushu way noo dhowdahay mudane ra-iisul wasaare waa dadaalaynaa
geesta kaleetana maxkamadda gobolka banaadir ayaa maanta mar kale waxay u fadhiisatay dhegeysiga laba kiis dacwadeed oo musuq maas oo musuq maasuq kuwaasi oo loo haysto saraakiil ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya iyadoo maanta maxkamadda ay dhageysatay eedaha loo haysto ragga maanta ma lasoo taagay maxkamadda haddaba waxaa warbixinta warkan ku eegayo wariyahayaga cabdisalaam juula shaakir oo ka qayb galay
fariisatay dhegeysiga labaad ee kiis dacwadeed ee dheesanayaal loo heysto musuq maasuq kana tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha soomaaliya badii fadhiga maanta waxaa lagu dhegeysanayay xafiiska xeraalinta guud ee qaranka uu soo bandhigeeyey cadeymaha eedeymaha ay u heystaan afartan saraakiil oo ka tirsan hay-adda socdaalka iyo jinsiyadaha eedeysanayaasha ayaana kala ahaa aadan maxamed cabdi cabdulaahi maxamuud cosoble cumar macalin nuur iyo saabir xasan cabdi nuur gudoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax dabaan ayaa ugu horeyn furay fadhiga maxkamadda maanta oo ay taariikhdu tahay soddonka bisha toddobaad laba kun saddex iyo labaatanka maxkamadda gobolka banaadir waxay u fadhiisanaysaa garmaqalka labaad ee kiis dacwadeedka ciqaabta ee lambarkiisu yahay afar boqol siddeed iyo siddeed laba kun saddex iyo labaatan kaasoo eedeysanayaal ay ka yihiin eedeya- eedeysanayaasha kale ah cabdulaahi maxamuud cosoble cumar macalin nuur saabir xasan cabdinuur iyo aadan maxamed cabdi intaa kadib max- maanta maxkamaddu waxay u fadhiisanaysaa ama dhegeysanaysaa soo bandhigista cadeymo xafiiska xerlaalyaha guud xeraalyaal ka socday xafiiska xeraalyaha guud ee qaranka ayaa soo bandhigay cadeymaha loo heystay eedeysanayaasha iyagoona caddeeyey mid kasta iyo mas-uuliyadda uu ku lahaa eedda mudane guddoomiye mudanayaal maxkamadan sharafta leh caddayntan aan haddana maxkamadda la wadaagi doono waa mid tii oo kale ah waxaa la siiyey adeeg aan beddelkiisii ama kharashkii laga xareeyey aan dowladda soo laga qabtay aan dowladda soomaaliya loo xareynin kaas oo caddayn walba ama dukumenti kasta cadadkiisu uu yahay siddeed boqol oo dollar waxay marag muujin u tahay saddexdii qodob oo tiim baraha loo adeegsaday mudane guddoomiye dukumenti dowladeed tiim bara dowladeed oo saxa ayaa waxaa loo adeegsaday dukumentigan been abuurka ah halkan qodobka saddex boqol iyo lixdan wuu ka harayaa halka la musuq maasuqay oo la lunsaday toddobaatan iyo afar kun iyo sagaal boqol oo dollar sidaas daraaddeed mudane guddoomiye eedeysanaha ay caddayntani lidka ku tahay wuxuu dembiga musuq maasuqa la qaybsanayaa eedeysanayaal kale oo maqanayaal ah oo kuwan hadda la jooga aan ahayn maadaama uu ugu horreeyey xilliga uu dembigan socday ku soo biiray waxaan haynaa dukumentiyo xafiiska xeraalyaha guud ee qaranku baaritaankiisa uu ku soo caddeeyey inay been abuur yihiin dowrka ay ku leeyihiin baan rabaa inaan sheego qofka ajnabiga ah ama shirkadda uu u shaqaynayo qofkan ajnabiga ah marka uu soo codsanayo fiisaha fiisa kordhinta saddex bilood lix bilood hal sano kii ay doonto ha noqoto dukumenti baa degan oo uu ah habraaca uu hay-adda u degana inuu soo buuxiyo waafaqsan kii aan maalintii dhaweyd ka sharaxnay ee ahaa work bermetka tusaale ahaan qofkaas shirkaddii codsigeedii baasaboorkiisii sawirkiisii warqaddii caafimaadka shahaadooyinkiisii cv-giisii wamaa ilaa daalika marka hay-adda immigrationka la yimaado shaqada waxaa laga soo bilaabaa xafiiska koowaad oo fiisa ablayga ah meel oo waa la arki doonaa maxkamadduna si waafaqsan boqol toban iyo sideed wixii caddaymo aanu halkan keenno way xaqiiqsan doontaa oo ay ka mid tahay systemka hay-addu oo yaalla xafiiska xafiiska koowaad ee laga soo bilaabo qofku wuxuu soo istaagayaa ajnabiga ama qofka ka socda ee wakiilka kaa shirkadaas daaqadda ayuu soo istaagayaa dukumentiyadiisii ayuu soo gudbinayaa dukumentiyada marka hay-adda loo dhiibo sarkaalkaasi shaqada koowaad ee ugu muhiimsan ee dukumentiga loo dhiiba xelal waxaa loo dhiibayaa sarkaal daaqadda fadhiyo isagoo dukumenti qabta ah muxuu yahay toga tirseen hay-adda socdaalka jinsiyadda u fadhiyaa yacnaha xafiiska hay-adda qaybta fiisa kordhinta waaxdaasu ka tirsan yahay shirkaddu dukumentiga u qabanayaa qareenada ayaa dood ka keenay jeedinta warbixinta baaraha kiiska eedeysanayaasha maxkamadda ayaana aqbashay doodda qareenada amar ayayna duldhigtay xeer ilaalinta ugu dambeyn guddoomiyaha maxkamadda gobolka banaadir saalax daban ayaa soo xiray fadhiga maxkamadda isagoona sheegay in lasoo mudeyn doono fadhiga xiga ee maxkamadda ama cidda baarista soo samaysay sababtoo ah qodobka boqol sagaashan iyo afar xeerka habka ciqaabta soomaaliya waxa uu sheegayaa in cidda la waraysanaayo qoraallada ay soo gudbisay wax laga weydiin karo si inuu isburin samaynaayo iyo in kalantood loo xaqiijiyo oo loo imtixaamo imtixaanadaasi waxa ay qayb ka qaadan karaan in fursad
guud ahaana warkii habeen ood caawa kala socoteen raadi ah dalsane magaalada muqdisho waa naga intaa warka kiisa xiga nabadgelyo
wararkaad la haysaa hubsiima uhelidoodii iyo hufnaan tabinta xaqiiqadu waa halbeegsiga redio dalsan ee hankaagii sow haatan madhelin warlahelyaabaha talalhel